sheegaya haddii ilaahay ogolaado mashruucan aminsan movement in kolleyba dawladda puntland ay diyaar u tahay bajetkeeda marka la samaynayo octoobar insha allah sanadkan in mashruuca wax loogu daro waxaan rajaynayaa waddada puntland qaaday in dawladda federaalka iyo xubnaha kale maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalkuna sidoo kale ay noqdaan waxaa loo adeegayaa waa un dadkeenna waxa la doonaya in wax la taraana waa un iyaga